bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhdu ay ku aastaysan tahay shan iyo labaatanka bisha sebtembar sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dhalinyaro soomaaliha oo ay xukun ku riday maxkamad ku taalla waddankaasi indiya ayaa waxa ay ka cabanayaan arrinta xukunkan oo ay tilmaameen inuu yahay mid ay mas-uuliyaddeeda leedahay safaaradda soomaaliya ay ku leedahay dalkaasi indiya taasi oo sida ay sheegeen u hoosaasisay heshiis dhibaato ay kala kulmeen dhalinyaro ka mida dadka xukunka uu ku dhacay dilka ah ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen inay jireen warqada ay u keentay safaaradda taasoo ay ku sheegeen inay tahay mid ay dembiyadooda ku qiranayaan dabadeedna dib loogu celi doono xukun yar oo ku dhaca kadib gudaha dalka soomaaliya balse taasi beddelkeeda ay sheegeen in keliya ay ka warheleen ayagoo xabsiga ku jiro joornaal la keena xabsigaas oo ay ku qoran tahay in konton ka mid a dhalinyarada lagu riday xukun ah in dil toogasho halka ku dhowaad siddeetan kalena lagu xukumay xabsi daa-in sida ay ka sheekeeyeen laba wiiloo ka mid a dhalinyarada halkaasi ku xirxiran ee ka midka ah soomaalida lagu soo qabtay falalka burcadbadeeda ama lagu eedeynayo walow qaarkood ay sheegeen inay yihiin kalluumaysato laga qabtay xeebaha soomaaliya gaar ahaan kuwa koofureed
hadda waxaan nahay boqol toban iyo sideed iyo dhammaantii soomaali baan nahay annaka waxaan gurubka bayna soo qabtay laba kun toban iyo kow bishii koowaad ayaa la soo qabta magaratay adoo qolada qolada hadda lix sana madax la gal lix sana madax la galna eedaha intii ay sheegaysa waxaan iyo waxaan waxaan la yiri inta waa isugu jiraan waxyaabaha ugu waaweyn oo inoo haysataa waxay yihiin asaaiina soo ataagnay sajinaan layni oona layn mataqaanaa burburin hadii dadweyne oyo ay burburiyeen waxaa noocaasoo ilaa todoba iyo labaatan qofood aa qofkii loo haysta ma garan anaka boqol toban naqaan jid toban naqaan safaaraddu waxay noo keenta warqado ingiriis ku qoran waxay nagu tirin suulka saaro saxiixa dembigiina kirta dadka waa la xukumayaa xukun yar soomaaliyan xudushaaga jeenaynaa ma garan hindiya sax waaye warqada qiraalka waxa qaada safaaradda wax u geysa hindiyada maxkamadda geysa ma garan waxaan ku eedeynaynaa safaaradda soomaaliya ku eedeena u jirta in wax naga tiraado oo mataqaanaa naga difaaca dembigaas beentaa oo dadka naga saarayna waa weynay haddii ay dowladda xaggeeda tahay haddii mataqaanaa hay-ad kale xagga mataqaana hay-adaha xuquuqa u doona in naga xijirta mataqaana dembigaas beentaa oo dadka naga saaray waa weyn lama garan meeshaan ku xirannahay waxaan soo gala joornaallo joornaalka ayaa waxaan ku aragnay konton soomaali mataqaanaa jil ay u qorsheynayaan lixdan iyo sideeda kalena xasidaayna ay qorsheynayaan waxaa soo xelay bishii labaad ee labada kun iyo kow iyo tobanka lixdeedii aan jeelkaan soo galay xilal xasan maxaad aniga waxaa layga soo qabtay meel u dhow dekeda ceelmacaan agteeda xilligaas iyo dib ka kalluumaysataa oo dee badda ka shaqaysanayo muddooyinka anugu dadka soomaalida waxaad garanaysaa de kulleyba xeebaha soomaaliya dadweynaku ma jirto ciddi ciddi bacdaan ma jirto laakiin anu nin kalluumaysataa ayaan ah oo dee meeshaa joogay de kulleyba doon qofkii wato badda lagu arka waxunbaa laysaga siin bari lixdaas sano baalka ugula hadlaynaa koontarabaan weye dowladana haysaa uguma talagelin inaan dadkeena la hadalno oo waxa yidhi oo nagu ogtahay ma jirto noloba ma jirto daawa ma jirto kolleyba ciddii aragtay inbaa aragtay dhalinyarada hindiya ku xilan waxaa sanadka hadeer bilowgiisii websiteka aad ku aragtayaan u malaynaa nin soomaaliya oo ka tirsan dhalinyarada meesha ku xilan oo si taxdaraa ugu dhintay jeelka dhexdiisa ma garata oo la yidhaahdo axmed khaliif maxamed dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa arrinta inay wax ka qabato oo safaaradda arrintaas kolleyba ayadaa wax ka hog meesha aan gaarnay gaarsiisay arrintaas haddii ay wax jiraan ku anfacyo qaadatay konton boqol iyo sideed iyo toban qof oo soomaali ah in laga soo qaado waxaan jirin waa wax aada u weyn in ummadda soomaaliyeed oo walaalahana arrintaa ay naga gudmadaan dowladdu ay naga gudmato arrintaa wax laga qabto ka qabto xaafiiska meeshaan ku yaalla oo guriga ummadda ku yaalla dadka jooga oo dhiigga dadka oo dhiiggeena xumay in laka qabto dhalinyaro badan oo soomaaliya ayaa waxay ku dacdaraysan yihiin qaybo ka mid ah caalamka kuwaasi oo inta badan la kulma tacadiye iyo dhibaatooyin kala duwan oo lagu geysto hadba waddanka ay joogaan ayagoo raadinaya nolol ka wanaagsan kii waddankooda ay kaga carareen xilli dhibaatooyin kala duwan ay ka jireen gudaha dalka soomaaliya walow haatan ay u muuqanayso xaaladda waddanka inuu kasoo hagaagayo xilli hore ganacsade caanka ahaa magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu dilay magaalada marka iyadoo sidoo kalena la sheegayo in shakhsiga la dilay dhowaa loo magacaabay guddoomiyaha ku-xigeenka magaalada marka kaasoo lagu magacaabayo cumar maxamed carabey wararka laga helaya magaalada marka ayaa waxay tilmaamayaan in dilkan ay ka dambeeyeen kooxo buskoolado ku hubaysan iyadoo sidoo kale la sheegayo in maalmihii tegay ninkan uu ahaa nin iibiya waxyaabaha macmacaanka iyo cabitaanka uu ka iibinayay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee fadhigooda uu yahay magaalada marka mid ka mid a xubnaha maamulka ayaa warbaahinta u sheegay in dilka ay ka dambeeyaan kooxda al-shabaab ee iyadu dagaalada kala soo horjeeda ciidamada dowladda soomaaliya
والله هذه كل هالقول شو اسمه وقعدنا كله كله عندنا كمان الدقمة وهاي كل هون كفر قبل عندنا مركز ما ممكن مثل مقعدة هذا كفر قبل مقعدة شو هذا شو رايح لجنة مقعدة ها ها ما مرة الدقمة يقصي ما كان يمكن مقعدة يكون مقعدة
waxaan idinka raaligelinayaa inaan magaciisa idinkugu sheegay cumar maxamuud carabey waa xogayaha degmada marka cumar maxamuud carabey oo ka hadlayay arrinta dilka ee loo geystay sarkaalkaasi ka tirsanaa maamulka halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa raadiyo wardheer taliska ciidamaka booliska ee magaalada beledweyneha ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyin ka dhashay ragga habeennimadii xalay ahaa bamgacmeed ku tuuray suuq weyn oo ku yaala magaalada beledweyne bartamaheeda taasoo la sheegay toddoba ruux in dhaawacyo ay ka soo gaareen waxaana guddoomiyaha uu tilmaamay in ay haatan ku raad joogaan dadkii ka dambeeyay bamgacmeedkaasi oo u sheegay in lahaa inay ahaayeen laba rag ah kuwaasi oo markay bamka tuureen kadibna ku dhex cararay dadka asigoo tilmaamay in ciidamada ammaanka aynan suurtagal ka ahayn in shacabka dhexdooda ay rasaas ku furaan sida uu sheegay taliyaha ciidanka ee magaaladaasi cali dhuux mahad alleh oo warbaahinta la hadlay kadib weerarkaasi markuu dhacay asigoona ka warbixiyay weerarka iyo siyaabihii uu ku dhacay iyo tirada dadka ku dhaawacmay
meel dad shacabku ay ka adeeganayeen oy ka dukaanmaysanayeen oo caanaha lagu gado iyo khudaarta iyo jaha cashooyinka fudud lagu kala gata ayaa bambada lagu dhacsuuray toddoba qofood ayaa ku dhaawacantay mid uu dumar tahay saddexna ay carruur tahay oo afar iyo toban jir ugu wen yahay inta kaleetana ay rag dhalinyara yihiin hadda wax mayduu kama dhicin oo dhimasho ah dhaawacuna dhammaantood mar nin marka laga reebo nin lugta midig ka jabay inta kaleeto waa firaryo yaryar oo waxaan isleeyahay markii aan soo booqday dhaawaca oo aan tegay isbitaalka oo meeshii wax ka dhaceen ka soo muuqday dhakhaatiirta markaa wax weydiiyey anigu markaa indhahay ku arkay ba waxay ahaayeen dhaawac fudud bartilmaameed kaleon ku tilmaami karaa ma jira waxaan u gartay inuu yahay haddii meeshan wax lagu tuuray saas tahay haddii dadka ku dhaawacmayaan ku sheega ay ay ahaayeen dadka aan ku hadda idaacadda kaaga sheegay oo aan kuleeyahay carruur iyo haween iyo rag dhalinyaro ka socday ahaayeen aniga dambada soo tuur dad soomaaliyeeda ku jira walaxaan hayna ujeedaha u akriyo maaha deer dadka dambadaas tuuray dad u jeeda xarun ciidan maaha toban xarumood iyo toban meel barood oo ay dega yihiin ciidamada qalabka sida ayaa magaalada dhexdeeda iyo banaankeedaba ku taa adeer waxaas waa la baadi doonayaa meesha bamka laga soo tuuray waan aragnay waxaa sheegaya haweenkii iyo laba wiil laba nin oo soo socota ayaa halkaan markii maraayaana wax tuuray ay yidhaahdeen kadibna way carareen oo naagihii bay qaar dardareen oo aanay daadiyeen haddee dadkaas taxdiisana ciidankii meesha ku dhawaayay waxba kama samayn karo oo waxa aad raadinayso waxa aad kale ka raadinaysa haddii dadka khasaaro badnaadaan waa qalad ugu dambayna ciidanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa militariga soomaaliya oo iskaashanaya ayaa weeraro waxay ku qaadeen fariisimo ciidamada ururka al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka iidale ee ka tirsan gobolka sibaay waxaana ciidamada sarkaal u hadlay u sheegay in toddoba askariya oo ka mid ah xarakada al-shabaab ay goobtaasi ku qaarajiyeen iyadoo sidoo kalena khasaarooyin kale ay soo gaareen ururkaasi waxa uu dhinacooda tilmaamay inaysan waxba soo gaarin maxamed isaaqa oo sidoo kale sharaxaya weerarkaas ayaa tilmaamay in fariisimadaasi ay ahaayeen weerarka ay ku qaadeen mid gaadmo ah oo ay ugu golhaayeen in khasaarooyin lixaad ay ku gaarsiiyaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab soo gaarin weerarka weerar qorshaysan oo gaadna uu ahaa waad dareemi kartaa meesha hadda ciidamada ay degan yihiin iyo meesha hadda deegaanka idaal waxa dhexdooda ku jiro nimanka been ayay isbareen uma malaynayaan in ciidamada soomaaliyeed xagga dalka soomaaliya ciidamada dowladgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya in meelahaas kale iman doonaan marka dee khasaaraha ayagu u badan yahan kamana filinayan dagaal meesha inuu ka dhacayo mise meeshaas lagu kaarajinayo marka insha allahu tacaala wixii faahfaahin garaabaan kasoo sheegi doona lakin waxaan kuu xaqiijinaya inay hadda dhimashada toddoba qof ay tahay ciidamada hadda booliska gaarka ee xogga dalka soomaaliya inay hadda ku sugayeen tuulada bootis in laguula barako kiyan waxay lacaga aada u fara badan duldhigtay nin magaciisa lagu sheegay kiyoko oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab iyo shaksi kaloo la tilmaamay asiguna inuu yahay soomaaliyi magaciisana la yidhahda cabdullaahi cabdi sheikh labada ruux ayaa waxaa la tilmaamay inay deegaanka laamu ka fuliyeen weeraro ay waxyeelo kasoo gaartay ciidamo ka tirsan kuwa kenya ragga labaadi goobay ayaa la tilmaamay inay yihiin kuwa ka tirsan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ee dhibaatooyinkii weerarada ka geystay qaybo ka mida gudaha waddankaasi kenya kenya ayaa tilmaantay in xog iyo macluumaad ah lagu soo qabo kale raggaasi dad ciddii la wadaagto ay ku bixi doonto lacag aada u fara badan sida wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi ay ka dhawaajisay warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo a saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idinlana socodsiinayay tan iyo intaan warkan warka xiga dib ugu kulmaynana sidaa iyo nabadgelyo